waa tahay dhegeystayaal waxaa stuudiyaha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan nagu soo booqday sheekh cabdiweli mudey sheekh cabdiweli kusoo dhow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan bismi illahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina maxamed wala ali wasaxbi ajmaciin waa ku dhowaahay warbaahinta alfurqaan baaraka allahu fiikum waayahay sheekhana xilligan oo kale marka uu nasriga yimaado maxaa la gudboon dadka muslimiinta ah bismi illahi alxamdu lilah muslimiinta markaanoo kale nasriga ilaahay fatxiga uu u furo waxaa la gudboon inay ilaahay u mahadnaqaan ilaah inay u shukriyaan nasrigaana ay ku farxaan waa maalin ay dadka muslimiinta ay ku farxahayaan nasriga ilaahay xaggiisa uga yimiday ilahayna cidduu doonabuu nasriga iyo guusha siiyaa waana midda muslimiintu ay jeclaayeen waxaa saaka ka dhacay gobolka shabeellada dhexe laga soo bilaabo ceel cali axmed ilaa waxa weeye daaru nicma alkawthar webiga xaggiisa laga soo galay ilaahay mujaahidiinta uu fatxi u siiyey cali farxaane eriyadaasoo dhan oo ilaahay makaniyey mujaahidiinta waxay noo tahay waxaan jeclayn oo ilaahay qur-aanka nooga warbaxshay wa ukhraa tuxibuunahaa nasrun min allaahi wa fatxun qariib tu kalena waa jeceshiin oo ah nasri ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo furasho dhow alxamdulilaah amaakintii hore cadowga ay ugu habsadeen xamalaadkii ay hore usoo qaadeen laba sano ka hor garguurte iyo ciidamadii riddada oo ay ku habsadeen gobolka shabeellada dhexe meelo ka mida in saakay laga sifeeyey ilaahay baan uga mahadnaqaynaa uma waxaan u mahadnaqaynaa ragga mujaahidiinta ah ee dhiigooda ku qoray inay cadowga la xisaabtamaan iyo raggii istishaadiyiinta ahaa ee cadowga ku damiyey dhufeysyada ay qoteen iyo meelihii ay dhufeyska iyo gabaadyada ka dhiganahayeen ee mujaahidiinta kaga filnaaday in cadowga asaga ah istishaadiyooda meesha ay ugu gasho kabacdina intii harta la ysdaba raaciyo marka farxad bay maanta muslimiintu u tahay muslimiintana waxaa la gudboon inay shukri la yimaadeen lain shakartum la asiidanakum ilahi wixi haddaad nimcadan idiin galay iga mahadnaqdaan waan idiin siyaadinahaya walain kafartum ina cadaabii la shadiid nimcadeyda haddaad ka kufrisaanna cadaabkayga waa daranya ilaahay jala wacalaa cadowga oo ummadda ku salliday maanta waxaa ilaahay sabab uga dhiga mujaahidiinta xaraka shabaal mujaahidiin in ilaahay ummadda uu ka dulqaado cadowga asaga ah cizada iyo tamkiinkana dadka muslimiinta ay usoo noqoto muslimiintu marka inay mahadnaqaan ilaahayna ku shukriyaan farxadda ka muuqato sidaa hadda iclaanka ay usoo gudbiyeen idaacadda alfurqaan oo hadda ku jiro studiohega sawiradii lasoo bandhigay ceel ali axmed iyo aan daawaday baktiga siduu u waran yahay alxamdulilah iyo alkowthar weliba oo lagu daray labadiiba hadda waa daawaday ilaahay fadligii maxaa kuu muuqda markaad daawato sawirada maadaama aad aragtay waxaa ii muuqday niman jeegada u jaran tahay oo sida maraykanka u yaallo waa ilmihii gaala soo tababaray wey waa kuwa ridoobo ilaahayba hore diinkiisa uga ridoobay dhaqamadii iyo gaalada dhaqankoodiina faafinahayay ummaddana lasoo dhex galay in maanta ay wada balqan yihiin ilaahay fadligii iyo manigii waa allaan uga mahadinayna marka waxaa nooga muuqdo inay diin bedel wadeen dadka muslimiintana ay duulaankoodaba uu diin la dagaal ahaa waana waxa ay gaala hadda noo soo waariday allahna hore u sheegay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacuu waxaa nooga baxay niman gaalo u eg oo annaga jasadka jasadkaynoo kale leh oo soomaaliya oo haddana sida gaalada jeegada u xiirahaysa jeegada u xiiran tahay dhaqamadii gaalada sita in meesha baktigooda maanta la iskor saaray alxamdulilah ilahay baan uga mahadnaqaynaa inaa idaa nasalnaa bisaaxati qowmin fasaaa sabaaxu lmundiriin nabigu wuxuu dhihi jira haddaan soo degno qolo bannaankooda waxaa yacni haddaan soo degno qolo bannaankooda waxaa xumaaday waagii u bariyey saaka waagii u baryey marka waa xumaaday ilaahay baa mahaddaasna iskale una mahadnaqaynaa waa tahay sheekh cabdiweli maxaad usoo jeedinaysaa dadka muslimiinta ah ee ku dhegeysanaya iminka bismillahi alxamdulilah waxaan usoo jeedinahayaa dagaalku waa dagaal jihaad oo waajib nagu wada ah dhammaantanada mar hadduu jihaadku farducan yahay cidda ka harta aasin bay noqonaysaa camalkanna waa camal ijtimaaciya ummadoo dhan ku wada waajibay qof walbana kaalin buu ku leeyahay camalkana sida nebigu sheegay caleyhi salaatu wasalaam saddex xaaladood baa lagu dagaalamaa jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum gaalo gaala dhasha la jihaada maalkiina iyo naftiina iyo carabkiina marka iclaanka qeybtoodii hadda ilaahay ha barakeeye waa kuwa muslimiinta meel kasta iyo guri kasta ay joogaan walaayaadka islaamiga ee xataa internetka la gelinayo caalamka laga soo tahniyadaynahayo ilaahay ha barakeeye wiilasha dhallinyarada ah ee iclaanka qaatay maanta gaarsiinahaya ilbiriqsi wixii dhacayba saakay galguduud ka soke shabeellada dhexe wixii ka dhacay in maanta annagoo joogno jubbada dhexe aan daawanayno nicmo ilaahay weye tabaaraka watacaala ilaahayna wiilasha ha baraka iclaanka meel kasta ay joogaan in marka maalna lagu baxsho oo dadka ilaahay dhaqaale siiyana dadka muslimiinta ay u gurmadaan jihaadkan ay ku bixiyaan dhaqaalahooda qabaaisha soomaaliyeedna ay xil iska saaraan inay mujaahidiinta garab istaagaan si cadowga meesha ee, meelaha uu kusoo duule diinta ilaahay lagu maamulahayay cadowga laga rafciyo lagaga saaro waxaana muslimiinta aan ugu dardaarmaynaa inay diinta ilaahay ku midoobaan mujaahidiintana safkooda ay soo galaan ayaan ugu yeeraynaa wuxdada iyo midnimada muslimiintuna camalkan jihaadka kaasaa ilaahay ku jecel yahay in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safa kaannahum bunyaanu marsuus marka waa in sida dhistoo kale laysugu tixnaadaa wixdo la helaa midnimo laga shaqeeya dadka muslimiintan ay ku moodoobaan kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka calool us iyo waxa weeye mooryaanna ayaan meel naga taabanin aan ka bara qaadano cadowga horarka ah ee gaalada caamiliinta u ah waxaan muslimiinta ugu yeeraynaa inay saaxada iyo safka mujaahidiinta ay soo buuxiyaan insha allahu tacaala